waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xaaladda guud ee magaalada beledweyne caasimada gobolka hiiraan labadii maalmoodee hore waxay ahayd mid aada u murugsan kadib markii dooni ay ku qalintay xaafadda dhagax jibis ee magaalada beledweyne saa oo ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo degmada iyo saraakiil kale ee ciidamada iyo ilaaladoodii ilaa iyo sideed qof ayaa lagu waayey doontaasi khalifintay qaar kamida dadkii shan kamid a maalintii shalay ayaa la helay meedadkooda inkastoo saakay warar soo gaaraya ee xarunta ay sheegayaan in markaa la helay mayd la garan waayey aana kamid ahayn dadkii wiliga ee maalintii shalay ka horreysay ku qaribnay xaaladda iminka way degan tahay hoosu dhac ballaaran ayaa laga dareemayaa biyaha wabiga shabeelle inkastoo haatan ay soo ifbacaysa tuulooyin ku hareereysan magaalada beledweyne ay ku go-doonsan yihiin dad aada u fara badan kuwaasoo aan xilligan la heli karin waddo loo maro ama meel gargaar lagu gaarsiiyo ama si lagu gaari karaba dadka ku dhaqan tuulooyinka iyo dad ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne kuwa danyarta hab ugu sii badnaaday ayaa dhibaatada ugu daran iminka ay haysataa xaafadaha buundaweyn waxaa lai soo sheegay in dhowr qof ay ku goodoonsan tahay xaafadda hulwadaag halka loo yaqaano bacaadaha waxaa la sheegay tiradada inay ku goodoonsan yihiin xaafadda loo yaqaano buundaweyn gaar ahaan ekawaankii hore ee magaalada beledweyne waxaa la sheegayaa qoys tira fara badan ay u kaceen dhulka taagga ah kadib markii ay waayeen meel ay maraan bal waxaa iiga warantaa arrimaha gargaarku siday u socdaan ilaa iminka aan kula hadlayo ma jiro wax gargaar ah oo haadaha samafalka hadday noqon lahayd dhankii dawladda hadday noqon lahayd oo soo gaaro beledweyne la qaybiyey ma laha boqolaal iyo boqolaal dadweyne ayaa ku barakacay deegaanka ceel jaalle ee dhanka bariga magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa igu maqaala ah in habeenkii calayto kaara la siiyey qaar kamid dadka ku barakaca halkaasi ma dabooli karto baahida dadkan ay qabaan xilligani hal hay-ad ama laba hay-ad waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah iyo dad mucsiniin ah oo iyagana sarkaamay gurmad ballaaran soo gaarsiiyo dadka reer beledweyne waxaa runtii halkani ka dhacday arrin masiibo rabbaani ah oo u baahan dadka mucsiniinta ay ka damqanaya walaalahooda ku dhibaataysan gudaha dalka soomaaliya gaaraan magaalada beledweyne qaar ka mid a culamaa uu diinka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa shalayto waxa ay sameeyeen kulan ballaaran waxayna ugu baaqeen cid weliba oo ka danqanaysa dhibaatada ka dhacda magaalada beledweyne inay usoo gurmadaan walaalahooda oo jeebka ay gacanta geliyaan si markaa dadka loo samata biciyo muddo toban iyo dhowr cisho ayaa haatan fatahaadu magaalada beledweyne iyo barakaca uu ka bilaqday ilaa iminkana ma jirto eed ka howlgasa gobolka hiiraan oo wax muuqda ay shacabkan u qabatay balse waxaanu nagu maqaalo ah inay dowladda federaalka soomaaliya ee gargaar ka socday oo diyaarad ay soo gaartay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan taasoo siday bacyaalaha guryaha la saarto iyo marakanoocoyin xilligani la taagan yahay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne waxaa ugu daran marakanaaco bac guri la saarto waxaa ugu daran cuntadii ay nolosha ku maarayn lahaayeen baahiyaha ugu waaweyn oo baahida ugu weyn ay qabaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay tahay inay helaan cunno markaasi ay ku maarayaan noloshooda maadaama ay dadkii barakacay ay wataan caruur dad waayeel oo dilacsan oon u adkeysan karin qabowga ay kuleylka cadceeda jirta maalintii iyo caruur yaryar ay wataan waxaa biyaan burburay adeegihii caafimaadka iyo waxbarashadii tanii markay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ka dhacday fataada biyaha odayga shabeelle ayaa gebiyaanba waxaa baaba'ay adeegyadii kala duwanaa waxbarashadii caafimaadkii ayaa gebiyaanba istaagay ganacsiga magaalada ayaa istaagan dadka ma haystaan wax ay noloshooda ku maareeyaan iyadoo dadku ay kol sii horeysay dhibaato ba-an ay ku haysay qaadalasa la-aanta lacagta shilinka soomaaliga oo muddo afar sane in ka badan magaalada beledweyne aan laga isticmaalin ayaa haatan waxaa soo food saaray fatahaada biyaha odaga shabeelle iyo dadka oo noloshooda haatan ay ku tiirsan tahay xiriir kala duwan ay la sameeyaan walaalahooda soomaali ama dadka mucsiniinta soomaaliyeed ay ku dhaqan dalka dibadiisa ay kaalmooyin kala duwan dadka ay weydiisanayaan si lagu soo gurmado waxaan ugu baaqinaa dadka gurbadooda ku dhaqan dalka dibadiisa in walaalahooda soomaaliyeed ku dhibaataysan gudaha dalka soomaaliya ay usoo gurmadaan jeebka ay gacanta geliyaan waxaa runtii maanta qof weliba barnaamijkana dhegeysanaya inuu ka qayb qaato si dadka walaalahooda ay nolosha qof kamid ah ay u badbaadin lahaayeen waxaa jirta haween u umulay xaafado go-doon ah oo aanan helin wixii ay markaa nolosha ku maarayn lahayd marka xaaladda ma aha mid indhaha laga qabsan karo ma aha qof damiir soomaalinimo ay ku jirto uu eegan karo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho